wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo xakameyn lahaa fatahaadaha uu sameynayo webiga shabeelle gaar ahaan meelaha uu webiga biyaha kaga fatahay tuulada baaray oo hoos tagta degmada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray meelaha uu webiga shabeelle ka fatahay ee jowhar iyo tuulooyinka hoostaga wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed qaasim daqare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada lagu xakamaynayo fatahaada webiga isagoona bulshada ugu baaqay inaysan ka qayb qaadan fududaynta meelaha uu webigu biya sidaa arkaysaan xaafadda kulmis waa hoos ayay jirtaa welibana korow jiraa khatar ayaa ka jirtay in maanta marka wasaaraddu iska xilqaanto oo ilaa ay konton mitir oo webiga ah shan boqol oo mitir aan dhehaya cafwan in howl laga qabto aadaan aan ugu faraxsanahay runtii kambanigan hawsha munaha halkaan shaqada ka qabanayana waxaan leenahay sidii wasaaraddu kugu tala gashay iyo qorshihii aad ku heshiisay inaad ka fuliso ayaa lagaa rabaa waanu ku kormeeri doonnaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa in halkaan baaq ugu diro sidaa arkaysaan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn buqdi baarey sidoo kale iyo geedo barkaan dhowr meel oo biyo ka baxeen ilaa iyo toddoba ah oo ay wasaaraddu xoog isugu geysay shacabka tuuladaas waxaan leenahay kuwa fududeeya fatahaadaha waan ka warqabnaa maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga waxaan leenahay arrintaas il gaar ah lagu haayo maxaa yeelay biyo ninka furaayo iyo kan xeraayo kan furaayaa adagaa la yidhi waa kula xisaabtami doonaa cid kasta oo lagu tuumo ama lagu arko inay fududaynayso biyahaas waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta oo gacan ka geysanayso fatahaadaha ka socda degmadan macadaay iyo iyo jowhar iyo xawaaley waxaan leenahay welcome kusoo dhowaada wasaaradduna mar kasta waxay u taagan tahay inay shacabka la qaybsato dhib iyo dheef aadaa u mahadsan